إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga ee alfurqaan dagaallo ayaa lagu qaaday saldhigii ciidamada shisheeye iyo soomaalida dhufayska kula jirta ku leeyihiin gobollada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kala ceeriyey maleeshiyaad taabacsan dowladda kenya oo ku sugnaa meel u dhow gaarisa iyo qaybo ka mid a xadbeenaadka munaasabad ka dhacday degmada bu'aale ayaa dowro loogu soo xiray nuqabada degmadaas ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka dadka ku dhaqan magaalada laascaanood ayaa ka cabanaya saameynta ay ku yeelatay isticmaalka lacagta shilin soomaaliga ah ee la mamnuucay maktabka dacwada ee degmada saakow ayaa dowro u soo xiray dadka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada saakow ciidamada maamulka yuhuudda ayaa dad ku dhaawacay gudaha waddanka falastiin ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo isniina taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha rabiicu thaani sannadka kun afar boqol labiiyo afartanka hijriyada oo waafaqsan afar iyo tobanka bisha labiyo tobanaad sannada laba kun iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo fidsan dagaallo ayaa lagu qaaday saldhigyada ciidamada shisheeye iyo soomaalida dhufayska kula jirta ku leeyihiin gobollada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose warkaas iyo war kale oo ku aadan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kala ceeriyey maleeshiyaad taabacsan dowladda kenya oo ku sugnaa meel u dhow gaarisa iyo qaybo ka mid ah xadbeenaadka waxaa soo jeedinaya maxamed daahir calasow mar kale dagaallo kalena shisheeyaha iyo lajiriyaashooda ayaa xalay ka dhacay qeybo ka mid ah gobolada dalka soomaaliya oo ay joogaan ciidamada shisheeye kuwaasi oo wehlinaya kuwa dowladda federaalka ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa habeenkii labaad xalay waxa ay madaafiic culus ku garaaceen saldhig ciidamada burundi ay ku leeyihiin deegaanka mirtaqwa oo hoostaga degmada ceel baraf ee gobolka shabeellaha dhexe madaafiicda ayaa ku hoobatay saldhigga waxaana la rumaysan yahay in khasaaro ay sababtay habeen hore ayay ahayd markii sidan oo kale mujaahidiinta al-shabaab ay madaafiic ugu garaaceen saldhiggaasi oo ay ku go'doonsan yihiin ciidamada burundi docda kale deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayaadka jubbooyinka iyo shabeellaha hoose xalayto waxaa ka dhacay weeraro ka dhana ciidamada shisheeye kuwa soomaalida haddaan eegno jubbooyinka mujaahidiintu xalay waxa ay weerareen deegaanka taabto halkaasi oo saldhig ay ku leeyihiin ciidamada kenya dhinaca kale ciidamada kenya isla xalayto waxaa lagu weeraray hosingow oo jubbooyinka ka tirsan halka cabdala biroolana lagu weeraray ciidamada maamulka jubbaland weerarada intaasi kuma ekeen sidoo kale xalayto waxa ay mujaahidiintu ka dagaalameen afmadow iyo baarsanguuni oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa kenya iyo kuwa caratuurka u ah ee soomaalida weerada saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa ku daba feelaya weeraro kale oo maalmihii lasoo dhaafay ka socday gobolkaasi haddaan wax ka eegno shabeellaha hoosena xalay meelaha laga dagaalamay waxaa ka mid ah deegaanka golweyn oo hoostaga magaalada buulamareer ee shabeellaha hoose garoonka baraawe deegaanada burculow iyo biimaalow ayaa lagu wada weeraray ciidamada shisheeyaha afrikaanta iyo kuwa dowladda federaalka xarunta maamulka ee deegaanka garasbaaley duleedka muqdishona xalay waxaa lagu weeraray qarax dhinaca kale ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin saacadihii lasoo dhaafay waxa ay weerareen goobo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad soomaali ah oo caratuur u ah ciidamada dowladda kenya kuwaasi oo dhaca xadbeenaadka ay wadaagaan wadamada kenya iyo soomaaliya habeen hore meel la yidhaahdo saddex gooso oo hoos tagta degmada gaarisa waxaa lagala wareegay maleeshiyaad soomaali ah oo kenya hoostaga maleeshiyada ayaa goobta isaga cararay waxayna mujaahidiintu u muxaadareeyeen dadka ku nool deegaankaasi deegaan la dhaho dagcadi oo isna dhaca xadbeenaadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya ayay doraad subaxdii mujaahidiintu ku weerareen ciidamo soomaali ah oo kenyaatiga ku xiran dhinaca kale deegaanka aadan santuur oo isna dhaca xadbeenaadka waxaa laga kala ceeriyay ciidamo u shaqeeya dowladda kenya xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa sii laba jibaartay weerada ka dhanka ah shisheeyaha iyo lajirayaashooda xilli dowladda federaalka iyo siyaasiyiinta mucaaradka ku ah ay ku mashquulsan yihiin hanaanka ay u dhacayso doorashada lagu madarsan yahay horaanta sanadka labada kun iyo kow iyo labaatanka munaasabad ka dhacday degmada bu'aale ayaa dowro loogu soo xiray nuqabada degmadaas ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka maxamed ciise ayaa warkaas inoo faahfaahinaya munaasabad gebagabo u ahayd dowro sharci ah oo loo qabtay waxgaradka iyo nuqbada beelaha dega bu-aali ayaa ka dhacday degmadaas dowrada ayaa socotay muddo shan maalin ah iyadoona odayaasha ka faa'iidaystay ay ku qaateen duruus kala duwan waxaa dowrada loogu magac daray sacad binu mucaad radiallahu canhu iyadoona shicaarka loogu dhigay kun caaliman oo mutacaliman intii ay dowradu socotay waxaa jiray arrimo ay ka wada hadleen odayaasha iyo maamulka degmada oo ay ka mid yihiin ilaalinta deegaanka iyo qodobo kale ugu horeyn ugaas maxamed ugaas axmed shida ugaaska beesha habasguul ayaa ka waramay waxay dowrada ku qaateen iyo qodobadii ay ku falanqeeyeen kulanka dhex maray iyaga iyo maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale waxaan dowro ku qaadanay degmada bu'aale ugaasyada iyo nabadoonnada iyo sida ragga odayaasha caaqiliinta ah halkaa marka cashiro badan oo ka kooban kow iyo toban cashir intaa waxaa ka dheeri ah warbixinta halkaa nagula siiyay waxay ahayd in degmada bu'aale odayaasha naqiibyada jooga ay ka howlgalaan in dacwo guud iyo mid gaarba ay ka qabtaan meel kasta oo joogaan iyo dadkaay mas-uulka ka ahayeen waxyaabaha la soo qaata waxaa ka mid ah inay ka hor tagaan deegaan cusub inaan la bannayn karin beero cusub inaanan la bannayn karin ugaarta inaanan la laayni karin intaas kadib mid ka mid ah odayaasha dowlada ka faa'iidaystay ayaa jeediyey tixgabay ah caqli gaabka doqonkiyo hadduun filaygu eed qaadin odayadu sidii aan haddayn urka kaahin raagin orka goorti loo baxo haddaan la isku ugaamin alaalaaska gabdhaha haddayn ofta kaaga tuurin amiiradeenna raggii idilay haddayn oyin aaraddoodu haddaan aafa mooyeen maslaxoo udubka loo xoorin adinweynahoon idil hadduun gaadhin oralkeennu amarkeenna gaalada hadduun caaqilku ahaanin aflaaqada haddaan layska bixin abid adkaan mayno
ugu dambayn ugaaska ajuuraan ugaas muuse ayaa nuqubada kula dardaarmay in ay dhaqangeliyaan qodobadii ka soo baxay kulanka sidoo kalena ay halganka shisheeyaha looga soo horjeedo ka qayb qaataan marka ilaahay subxaana wa tacala waxaan ka rajaynaynaa kuwii qaata tawxiidkaas oo ilaahay isku xidho ayaan ilaahay ka rajaynaynaa tan kale waxaan rabnaa dadka dowrada ku jira oo wax fahmay fadhi ma ah inaad fadhisaan ma aha tawxiidaa lagu baray baawuljihaada lagu baray gurigaygaan fadhina ma ah in aad dhaqaaqdaan ala rabaaniyo inaad dhaqaaqdaan aad qorigiina qaadataan oo jihaadka dhinac kaga istaagtaan aan loo baahan maahayn wax baan bartay jihaadaa la ii akhri nin jihaad loo akhri oo gurigiisa joogaya hor lama sheegin waa dhaqaaqa qofka inaad dhaqaaqdaan ala rabaa wilaayaadka islaamiga ah ayaa had iyo jeer waxaa ka dhaca kulamo kuwan la mid ah oo ay isku arkaan nuqbada beelaha soomaaliyeed iyo maamulada islaamiga ah kuwaasoo laga soo saaro qodobo waxtar u leh bulshada cilmina loogu faa'iideeyo odayaasha dadka ku dhaqan magaalada laascaanood ayaa ka cabanaya saameynta ay ku yeelatay isticmaalka lacagta shilin soomaaliga ah ee la mamnuucay warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya haashim cabdinaasir iyadoo maalmihii lasoo dhaafay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobollada uu ka arrimiyo maamulka puntland ay dadku ka dhigayeen dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan shirinka soomaaliga oo laga mamnuucay ayaa waxay arrintaas saameyn ku yeelatay bulshada ku dhaqan magaalada laascaanood dadka ku dhaqan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxay sheegeen inay arrintan dhibaato ku tahay ayna jiraan dad danyar ah oo aan wax ku iibsan karin lacagta doolarka haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadkaas oo ka warramaya arrintan aan leeyahay lacagta sarrifka innagu doolar ma lihin lacagta sarrifkaa baynu qaadanaynaa anigu waxaan ahay tagsiilayaasha ka shaqeeya magaalada laascaanood waan ka xumahay lacagta la joojiyey dadku ma garanayaan lacagta sarrifka ah ee somalilan haddaynu qaadanno maxaa inagu iman doona waxaan ku boorinayaa lacagta sarrifkaa saaka suuqyadu way xidhan yihiin dadkii shacabka aha saaka magaaladu way taagan tahay carruurtii aanu iskuullada geyn jiray saaka waxay nagu raaca waxaa weeye haddeer odayaal baa dhiikar ku dhuftay awr baa laga iibsaday dhiikar bay qabeen dhiikar hadday qabeen markii ay cuneen markii la yidhi lacagtii ay sariflayaashu ula yimaadeen waa kuwa haddeer wataa haddeer lacagtii wata halkaa karuunan waxaas waa lacagtii soomaaliga wataa waa diideen dabeedna shalay bay dhinteenba naftii aa ka wada baxday mid walba dhiikar buu qabay qaar kale oo ka mid a dadkan ayaa ka hadlay saamaynta ay ku yeelatay lacagta shilinka soomaaliga ah ee la joojiyey qudaarleyda ah iyo aniga ganacsadayaasha ah annaga xoolahaanu iibino lagu iibiyo doolar markaanu iibinona kaash qaadna waxa weeye waxaaday wax ka sokeeyaday dadkii maatada ahaa danyarta ahaa tiriibkii hore waad ogeydeen soddon soddon milyan baa dadka ku dhacay maxaa ku dhacay maxaan dhahay hantideenii oo dhan dhulkay noqotay waanu ku cawdhino gobolka soolaad buu ugu wiiqday maantana sidii iyo si lamida baa la hayaa dhanay baana xukumin mid kale aana xukumin waxa weeye annaga lacagta soomaaliya waanu qaadanaynaa wayna soconaysaa soomaaliya lacagta laana ma qaadan karno waxaananu qaadan karan waa qof layidhi hugaaga iska bixi konton milyan iyo soddon milyan baa ku jirta maqallada oo xaq bili'aadmiya sidee loo gelayaa markay dhacdo soo qof waliba khasaaroobi maayo gaajo loogu bakti maayo guryaha si kastaba ha ahaatee dad badan oo ku nool magaalooyinka waaweyn ee uu ka taliyo maamulka puntland ayaa dibadbaxyo dhigayay maalmihii lasoo dhaafay kuwaas oo ay kaga soo horjeedeen joojinta lacagta shilinka soomaaliga maktabka dacwada ee degmada saakow ayaa dowro u soo xiray dadka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada saakow sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo maxamed muudey dowradan ayaa waxa ay ka dhacday deegaanka hoostaga degmada saako ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka dad gaaraya boqol iyo konton ruux ayaa loo soo xiray dowrada iyadoona ay ka faa'iidaysteen waxyaabo badan dowlada ayaa socotay muddo saddex maalmood iyada oona dadkani gaaraya boqol iyo konton ruux ay isugu jiraan rag iyo dumar intii ay dowlada socotay waxay qaateen casharo kala duwan kuwaas oo ay ku qaateen dowlada haddaba waa kuwan qaar ka mid ah oo ka warbixinaya dowladii ay qaateen magacaygu waa isaaq macalin cali oo ku magacdheersaaqadow baarka mamadhorow beryaasinin ku socday dowri sharci oo saddex bernin socday dowladda maasha allah beryaha saddex bernin socday may kumadaha ilaahay walaalin awoor inuu baro tartiiba tarbiyad islaamiya horta kumada marka koowaad kaysiyada su-aal oo jawaab ah may kumadaha ilaahay walaalin awoori iyo cibaadada ilakawada iyo maraatib diinkii iyo islaam walaalakawada iyo arkaanti shuruudiis dasa kumada maasha allah eed aan ka faraxsano waa qulmadii beryaa ku ashar nasiin khayr ala sii maamulka islaamka barnaamijkana aad daadihiin ilaahay ajar badan ku sii aad aadan ka faraxsana dadkii olan barna dadol ogom adaba ilaahay waaba de tankaleyb kana de nuur mugdi iyo nuur bashaliin hadde meel lahaa kitaabka ilaahay barda lahaa
sidoo kale dumarka ayaa iyana soo bandhigay waxyaabihii ay barteen deeq cumar maxamed baarka mumun dhoorow doori saddex maalin insaabto tawxiidak barwaan kam shuruud laa ilaaha ila allah ثمانية وهي العلم اليقين الإخلاص الصدق المحبة الانقياد القبور الكفر بالطاغوت ما معنى أن محمد رسول الله طاعة فيما أمره والتصديق فيما أخبره واجتناب ما نهى عنه والزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ما أعظم ما أمر الله أعظم ما أمر الله به التوحيد ما هو التوحيد التوحيد هو إفراد الله تعالى بما يقتصد من الربوبية وألوهية وأسماء وصفات كما أقسام التوحيد أقسام الثلاثة توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa dhowr jeer oo hore sidaani oo kale doorooyin ugu soo xirtay dadka ku dhaqan wilaayada halka warkan oo idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan ugu dambeyntiina ciidamada maamulka yuhuudda ayaa dad ku dhaawacay gudaha waddanka falastiin wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in ciidamada gumaysiga yuhuudda ay dhaawaceen saddex ruux waxay sheegtay in isbitaalka dowladda la keenay saddex ruux oo ay dhaawac u geysteen ciidamada yuhuudda iyadoona toogashadan ay ka dhacday waqooyiga daanta galbeed sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda qafaasheen afar ruux oo ka mid ah dadka deegaanka dadka ay dhaawaceen ayaa kala ahaa saddex dhallinyaro ah oo ay laba ka mid a da-doodu kala tahay shan iyo toban jir iyo siddeed iyo toban jir toogashadan ayaa timid kadib markii israsaaseyn ay dhex martay dhallinyaro u dhalatay falastiin iyo ciidamada gumaysiga yuhuudda warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan saaka waa naga intaa